deegaanka nasrudiin waa deegaan hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaana dega beesha cinroole oo ka mid ah habeelaha soomaaliyeed deegaanka ayaa sannadihii dambe wuxuu ku tallaabsanayay horumar dhan walba leh ha noqoto xagga bulshada dhismaha iyo waxbarashada waxaana deegaanka ku hareeraysan dhul isugu jira beero iyo dhuldaaqsineed waxaa hadda deegaanka nasrudiin ka socda ololo ballaaran oo lagu doonayo in lagu dhiso masjid weyn kadib markii uu cidhiiri noqday masjidkii hore ee deegaanka u dhisnaa oo jiingad ahaa wacudnaa lilmasaajidi ya rifaaqu wafaydu shawqi xaaqan laa yuطaaqu wamasjidu xayna yahfuu ilay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxay dhowaan booqasho ku tagtay iyadoo ay wehelinayso guddi nabadoonno iyo injineero isugu jira oo u istaagay dhismaha masjidka deegaanka nasrudiin waxaa deegaanka nagu soo dhoweeyey odayaasha waxgaradka beesha cinroole kuwaas oo isaga kala yimid deegaanada ay beesha ka degto gobollada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo qayb galay munaasabad kooban oo ka dhacday deegaanka ayaa dhismaha masjidka waxay ugu deeqeen xoolo u badan ari iyo lo iyadoona ay jiraan qaar ka mid ah ganacsatada oo ballan qaaday inay bixin doonaan lacago ugu horreyn ogaas ibraahim maxamed nuur ayaa si diiran wuxuu u soo dhoweeyey guddiga dhismaha masjidka ee deegaanka nasrudiin iyo odayaasha waxgaradka beeshi enroole ee ka soo qayb galay munaasabadda iyagoona si gaar ah ugu duceeyey dadkii xoolaha u bixiyey dhismaha masjidka laga bilaabay deegaanka annagana ilaahay waan ka baryaynaa inta hadda xoolaha inta bixisay haddana labadhac ku samaysay waxaan u malaynayaa jaceylka ilahay waxaan ahayn uma samayn eedna sanka kama gelin dadkii dadkii waxaan u malaynayaa badi waaba laba kaciyeenba oo labadhac labadhac ay sameeyeen dadkii loo dhibay ari ay ku dareen dadkii lacag dhibay lacag kale kusii dareen dadkii ari dhibay ari kale kusii dareen waxaan leenahay maalkiin allah barakeeyo maalkiin allah barakeeyo beeshan ilaahay waxaan leenahay saddex shay oo aad aan ugu dhib qabno ilaah nagu kaamilo diinaqabna diin allah noo kaamilo dadka nagu yeera dadka allah noo kaamilo dad fara badan allah hana siiyo dad badan allah hana siiyo oo diinta ilaahay u halgamo muwaafaqo oo ilaahay weynaa waahidka raalli uu ka yahay allah hana siiyo ummadaha jiiraankeen annagana walaal allah naga dhigo
mid ka mid ah nabadoonnada beesha cinroole oo ay waraysatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka hadlay maraaxiishii kala duwaneed ee uu soo maray masjidka jiingadda ah ee hadda ka dhisan deegaanka nasrudiin islamarkaana la doonayo in laga dhiso masjid weyn ee hadda dhismihiisa bilowga yahay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu inoo ah agii mukhtaar iidin yirow mas-uulinda reer aroolo beesha reer aroolo agi masaga jibaabayna masaajidka oo haanka nun dhisinya oo markii horena oo dirse oo mawla ayo oodani aguuhi mawligii magii un ka banin in oo dhisaa gurniyo oo si oo hoolfadaad oo tabaroolo markaas dadki qaxoota saadiga kawaal oo kale oguhi markii un dhisti dhisni ka ba'di dhistayna naga dundiy oo ba'di tardheelihii naga buubeen kadib in uuna ba'weyne meesha ka dhisani ba'weynina haanka na canfaa waaye oo na qaad waaye wilaayada islaamkana islaamka ka codsani in uuna oo masaajid weyn oo jaamic ayna nuun dhise hooshiisa ugadan ilaahay boqorka uhe guuloo naga siisay wilaayada islaamkana gacan midigoo naga qabatay hooshiina kala gadoondi maantana ma rigoogna in marxaladii oo masaajidkiina nuunka dhisfaday in un rigoogna dhulka unaha maalinta un ka fadhinana un awyaalkano masaahelna injineer xaaji xuseen awgaab oo ka mid ah guddiga dhismaha masjidka weyn ee deegaanka nasrudiin ayaa isagana wuxuu dhankiisa u mahad celiyey dadka deegaanka ee kaalinta ka qaatay dhismaha masjidka isagoona si guud ahaan muslimiinta ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka bilowga ah ee dhismihiisa uu ka socdo deegaanka nasrudiin oo hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose bismillaah akhyaaray kuley alxamdulilaah ilaah waan mahadinaynaa khayrkan badanoo noo qabsoomay ilaahay subxaanta dhimnaha noo dhammaystiro waxqabadkiina alxamdulilah ama waxbixintiina alxamdulilah u mahadinaynaa waxweyn aad bixiseen deegaanka nasrudiin dadka degnaa ama khaas ahaan reer cidhoole ilaahay idinku anfaco xoolaha badan aa bixiseen lacagta aa bixiseen geel ariga iyo lo-da aa bixiseen ilaahay subxaana wa tacaala mawriiqa ka soo bixiseen bedel khayr allah idin gelsho nambarada oo lagu soo tuuraayo iyo fiisi ahaan fura shan konton saddex ewer afar sideed sideed nambar akoon waxaa waaye soddoni kow konton sideed afartan labaatani kow marka ilaah idin barakeeyo inta ahlal khayrka oo aad taqaanaan oo oo meel kasta oo ku nool yihiin oo maanta ilaahay subxaana wa tacala masaajid wax ka dhisi karo ama ka dhisa aad niyeysantihiin ha loo wada sheego ha la gaarsiiyo khayrka nin kastoo aad jeceshaan waa loo sheegaa inuu ka qayb qaato injineer maxamuud xaaji yuusuf oo isna ka mid ah guddiga dhismaha masjidka deegaanka nusrudiin ayaa isna wuxuu u duceeyey baashi ciroole iyo ugaaskeeda oo uu sheegay inay yihiin dad u heelan khayrka islamarkaana jecel wanaagga
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، مهد إلهي بأسكال خالق أين أبوري oo ayn isugu keenkeenin ummado badan baa ama bashar badan baa inta isu yimaada meesha ay isugu yimaadaan khayr aan isugu imaan colaad isugu yimaada inay dad dulmiyaan isugu yimaada dhexdooda inay isdulmiyaan isugu yimaada ilaahay caza wajalle ahaa cidinma dulmin karee inay ku caasiyaan isugu yimaada ilaahay isugu keenkeenay inaynu beytka ilaahay adduunka ugu jecel yahay وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مساجد إلهي أو كونك أو دن إيا وحا وخلقي أو دن أبورتي يسجارة أطلمامي استثنائية مساجد كربجي إنه ليهي الله أكبر إيه وحان أمهد علينيا إيه باشا وحان أمهد علينيا وقاس كذا وآد إيا آد آه، أظن qiimo badan maasha allah wixii wanaagsan maasha allah baa la yidhahdaa ilaahay baa loo loo tiiriya wixii wanaagsan waxaa idin hogaaminaya adoon maasha allah burhaan fiican ay ka muuqato burhaan midnimo ay ka muuqato burhaan diil jacayl ay ka muuqato burhaan ummaddiisa inuu mideeyo ay ka muuqato baa idin hogaaminaya xaqiiqadu sidaa wey sida aad noo soo dhoweyseen oo karaamada leh sida aad nooga soo qayb gasheen odayaashiinaan waxgaradka ah ee beesha si aad noo ixtiraamteen oo noo noo casunteen oo shirka noo soo dhoweyseen oo jacaylka noo tusteen iyo ehelnimada iyo gacaylka mahaddaasna odayaashaan gaarka ah oo reerka ayaan u soo jeedinay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa waxaa aad ugu socdaa dhismaha masaajidda cusub iyadoona la dayactirayo kuwii xilliyada fog la dhisay waxaana dhammaan hawshaas qarashka ku baxaya bixinaya dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee ku sugan gudaha iyo dalka dibaddiisa dhowaan ayay ahayd markii masjid weyn oo dabaq ahaan u dhisin laga dhisay deegaanka kuwinbarow ee gobolka shabeellaha hoose waxaana masjidkaas uu ku dhismay isxilqaan iyo iskaashi ay sameeyeen bulshada muslimka ah ee ku nool kuwinbarow iyo kuwo kale ee ku nool dalka dibaddiisa diinta islaamka ayaa bogaadisay dhismaha masaajida oo ah goobaha ugu khayrka badan waxaana qofkii masjid allaha dartii u dhisa ama ugu qayb qaataa uu allaah u ballanqaaday inuu guri ugu dhisi doono jannada ummadda soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa ummad aad u diinjecel si hagarla'aan ahna ugu qayb qaato dhismayaasha masaajidda iyo goobaha khayrka waxaana masjidka cusub ee hadda laga dhisayo deegaanka nusrudiin ee gobolka shabeellaha hoose uu u baahan yahay garab istaag dadka muslimiinta si masjidka loo dhiso muslimiintana ugu cibaadaystaan وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
haddaba mar kale injineer xaaji xuseen awgaab haynooga celiyo nambarka iyo akoonnada ay lacagaha ku soo diri karaan dadka muslimiinta ah ee doonaya inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka cusub ee laga dhisayo deegaanka nusrudiin ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose nambarada oo lagu soo tuuraayo iyo fiisi ahaan fura shan konton iyo saddex ewer afar sideed sideed namber akoon waxaa waaye soddon iyo kow konton iyo sideed afartan labaatan iyo kow